akhyaarta sharafta la sida inuu la socona maanta waxaa magaalada baydhabo ka dhacay arin aad iyo aad iyo aad u farxad gelisay dhammaan shacbweynaha kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya arrintaas oo ahayd ayagoo maanta doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa qadka igu jira laba dhalinyaro oo aad iyo aad ula socda arrimaha koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horeeyo tafatiraha website-ka isha baydhabo ilyaas qarinleh dhinac kalena waxaa ku jira guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley cabdiraxmaan shaam qoryooley oo asagana marar badan aad naga maqasheen anagoo waraysi la yeelanayna waxaan jeclaan lahaa inaan kuhore ku horeeyo shaam sidee kula muuqataa arrimaha maanta ka dhex magaalada baydhabo bismillah alxamdulilah waa mahadsan yahay yaasiin waa mahadsanta adiga iyo iyaas oo tafatiraha website-ka iyo raadiyo isha baydhabo ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa mahad ilaahay iskale hambalyo madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed soomaaliya waa maalin taariikhi ah oo weyn dadkan dega koonfurta soomaaliya oo in muddo ah durbanaa welina ku jira laakiin tallaabadan maanta waa guul iyo tallaabo horey loo qaaday waxaana kula talin lahaa in wax walba lagu wajaho wadahadal iyo nabad madoobe nuunowna run ahaantii waa nin siyaasi weyn ah oo goboladan aada lagu yaqaano guusha maanta raacday ee kulley qof bay nasiibtiisa naqon lahayd waan ugu hambalyaynayaa sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa musharaxiintii kale kuwii tanaasulay iyo ugu horeeya mudane farketi oo run ahaantii isagana goboladan wax badan intuu shirkaan socday kasoo taray waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa odayaal dhaqameedyadii sidoo kale golaha sanadka ee maanta iyo waktiyo badanba ku howlanaa xildhibaanada sharafta leh ee kasoo jeeda baarlamaanka soomaaliyeed ka socda maanta kulanka joogay marti sharaftii kala duwaneed ciidamadii ammaanka sugaaya oo isugu jira kuwa heerka caalamiga ah ee qaramada madoobe iyo ka socda midooda africa kuwa booliska milatariga iyo shacabweynaha guud ahaan gobolka baari oo soo dhaweeyay shirkan oo in muddo ahna gacanta ku hayay iyo intii gacan ka geysatayba waxaan u arkaa run ahaantii shirkan lasoo gabagabeeyey oo madaxweynihii oo ah madoobe nuuno iyo ku-xigeenkiisa maxamuud sayid aadan lagu doortay maanta waa taariikh guul weyn ah oo run ahaantii bilowna u ah hool cusub iyo shaqo cusub oo u hortaalla mudanayaashan la doortay ilaahay ha u sahlo hawshooda elias qalinle adna sidaad u aragtaa arrinta maanta ka dhac magaalada baydhaba marka hore waxaan salaamayaa adoo yaasiinaan ku salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay shaam kuryoley oo isaguna qasli ku jira runtii waxaad moodaa maanta waa maalin aad ugu weyn shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed waa maalin taariikhi ah waa maalin madaxweynaha dowlad goboleed ay yeeshaan lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya si dimuquraadiyad ah maanta loogu doortay magaalada baydhabo iyo annagoo aan maanta aan ognahay dhibaatooyinka labaatankii sano buuxi kasii horeeyeyba goboladani ay dhibaatooyinkii ugu badnaa soomaali soo marahay iyagu ay ugu sii badnaayeen maanta waxaad moodaa in maalin iftiina ay u tahay maanta waxaad moodaa in maalin waagooda uu baryay inay maanta tahay farxaddu maanta farxaddeeda anigu runtii aadaan ugu dhuundaleelayasin waxa ka socday baydhabo bilooyinkii ugu dambeeyaba gaar ahaan maanta waxaad moodaa runtii waxya howlo badan iyo waxyaabo badan oo anigu aan lahaa xitaa inaan ka fariisayo aan isha aan ku haayay hidegaha intaba waxa ka socda baydhabo runtii farxaddeeda lama koobi karo xitaa waxaad moodaa reerkii famalkii oo dhan inay saan u faraxsanahay ka dara iyaguna ay u faraxsan yihiin marka waxaan aaminsanahay shucuubta koonfur galbeed maanta farxaddooda waan qiyaasayaa howli walbaba iyo cunug walbaba iyo duqoon walbaba iyo dhalinyaro walbaba iyo gabdho walbaba meel walba adduunyada ay ka joogaan in maanta aad ay u faraxsan yihiin ayaan aaminsanahay waxaan aad iyo aad aan hambalyo aan u leeyahay madaxweynaha koonfur galbeed mudane madoobe nuurow maxamed oo aan aqoon fiican aan u leenahay ah nin khibrad dheer u leh dhinaca maamulka mas-uulna jawaabiin sarsalena kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray hadday ahaan lahayd xildhibaan wasiir guddoomiyihii baarlamaanka ugu dambeeyey ee dowladii kumeelgaarka ahayd oo dowladdan ahayd ka horeysay ayuu ahaa dabcan waxaan aaminsanahay nin xilkii xilka loo doortay maanta gudan kara kana soo bixi kara haddii inuu helaahay shacab la shaqeeyo waxaan aaminsanayaa sinu qof waan la dooran karaa hadduu qof fiican ilaahay xataa uu nagu aadiyo qof fiican aan dooran xataa haddii shacab la shaqeeyo la garab taagan oo garabkiisa taagan oo wax walbaba haddaanan la helin wax qaba yaraatee qofkaa shaksiga buuran uu qaban karaahay ma jirto de dadka caramadowda oo carada madow degan waxay ku mahmaahdaan farashaloodii foolmadhigaasa marka yaasiinow runtii waxaan rajaynayaa shacabka koonfur galbeed aan ka rajaynayaa oo aniga aan ugu horeeyo cid walbaba kaalinteedii ku aadan dowlad goboleedkan uu madaxweynaha ka yahay madoobe nuulow maxamed inay ka qaadato ayna garab istaagaan hiil iyo hooba intaas haddii nala helo waxaan aaminsanahay in waxaan halka sano iyo barka ah odayaasheeni ay waktigooda iyo hantidooda ay u hureen in miradhal ay noqon doonaan waxa wax weynna ummadaani ay ay uga soo bixi doonaan marka aynu warkeyga intaasaan hadda uga baxayaa marka waa ka sham waxaan jeclaan lahaa inaa adiga aan su-aasha kale kugu soo celiyo oo ah xukuumadda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho marar badan ayaa waxa ay kusoo celcelisay in doorashadan ka dhacaysa magaalada baydhabo ee maamulka lagu sameynayo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uusan raacsanayn dastuurka balse waxaa hubaal ah ama aynu ka warhayno waxa ay tahay in tii lagu soo dhoodhoobay magaalada addis ababa naftirkeedaba aysan raacsanayn marka ma isleedahay dowladda federaalka naftirkeeda waxay ay aad iyo aad uga soo horjeedaa horumarka iyo waxqabsiga dadkan ku nool koonfur galbeed soomaaliya waa ku mahadsantaha yaasin horta waxaan ilaaway dhalinyaro badan aqoon-yahano badan siyaasiyiin badan oo maanta ilaa xalay aan qadka telefoonka isugula jirnay oo saacad ka hor aan call conferencegooda aan soo xirnay run ahaantii deegaano kala duwan kasoo jeeda gaar ahaan jaaliyadda shabeellada hoose ee yurub run ahaantii waxay hambalyo ay iga codsadeen inaan gaarsiiyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo odayaasha intaba markaan intaas ugu gudbo run ahaantii dowladdan federaalka ah waa dowlad la isugu jirjiro dowlad kooxeed oo u muuqda qulooyin gaara inay hogaanka u hayaan laakiin ummadda soomaaliyeed dan ay ku jirto waxaad dareemaysaa dadkan koonfurta degan in aysanba loo ogolayn inay maamul wanaag dowladnimo ay ayagu gacmahooda ku samaystaan waxaa tusaale kugu filan dastuurka wax uu sheegayo waa in dadka deegaanka ay tastaan ayna maamulkooda dhistaan sidaas ay tahay dowladda waxa ay sheegaysaa ay ku celcelinaysaa in maamulkan qolooyinkan meelahay ka yimaadeen kulley hadda annaga aanan ilaa hadda aanan caddayn karin oo soomaalida qaarkood nala ah in ay sheegeen cabdisababo inay heshiis kula galeen cabdisababana soomaaliya ma ahan maxaa la yidhahdaa kismaayana koonfur galbeed ayay ka tirsan tahay marka meeshaas ayaa waxaa ka dareemaysaa in ay tahayba dastuurkii ayagoo jibinaya marka hadalka maanta uu ku hadaaqay joolax barre ma ahan fikir uu asaga leeyahay waa ninaan naqaano fikirkuu aaminsan yahay iyo dadka la xiriira ee shaqaaneen laakiinse waxaa loo soo dhiibay oo lagu yiri war haddii koonfur galbeed ay hagaagto annagana haddee ceebteena meesha ay kasoo baxaysaa waxaa lagaa codsanayaa adoo fulinaya maadaama aan kaa dhignay wasiir oo aan kuu dooranay inaad siyaasaddeena ku shaqaysid marka ma ahan wax ka turjumaya dastuurka federaalka ah ma ahan wax ka turjumaya shacabka soomaaliyeed ee baarlamaanka federaalka codkooda ma ahan wax ka turjumaya codka xukuumadda federaalka ee soomaaliya waa cod ka soo baxay qulooyin yar shaksiyaad ah oo madaxweyne xasan sheekh hormuudu yahay oo diidan fashilka ka imaanaya in muujinaya taagdaradooda iyo awooddaradooda waxaad ka dareemi kartaa muqdisho oo xarunta soomaaliya ah dhibaatada maanta ka daagan qaababkaay u dhisan tahay deegaanada shabeellada dhexe ilaa iyo galmudug waxa ka jiro marka ceebahaas ayaa lagu daboolayaa marnaba lama ogola marka in lixdan gobolood maamul kasta iyo wax kasta ay samaysto in la taageero lama ogola waayo haddii maamulkan uu hirgalo uu shaqeeyo hadda ayagay fashil ku tahay dalaaliin muqdisho jooga oo ummadda soomaaliyeed dalaalayo waayo marka meeshaas waxaa ku dhamaanaysa dalaalnimadooda ku dhamaanayso xitaa hadday ahaan lahayen dad soomaali u dalaalayo way ficnaan lahayd ee dad kale u dalaalayaan waxaan ugu baaqayaa marka dantooda waxay ku jirtaa lixdan gobol inay taageeraan haddii ay dana guud ka leeyihiin wadahadal iyo walaaltinimo iyo soomaalinimo ayaa naga dhexaysa waxyaabo badan aan isaga imaaneyn ayaa jirta intaas ayaan ugu baaqinaa koonfur galbeedna maanta u diyaargaroobaan dagaalkii dhabta ahaa intaas aan ugu bixi lahaa ilyas adna su-aashii aan weydiiyey walaalkay shaam qoryooley aragtidaada ku aadan dhinaca xukuumadda bal wax nooga sheeg marka ugu horeyso wasiirka arrimaha gudaha ahna federaalka doodaxa bare dabcan waxaan haynaa waraysi uu siiyey idaacadda v o a da uu leeyahay shirarka ka socda baydhabo dabcan shirar hadda xukuumadda ay ictiraafsan tahay ma ahan xitaa waraysigiisa markaad dib aad u dhegeysato wuxuu meesha ku sheegayaa in xukuumaddii ama dawladdii muqdisho fadhiday in haba yaraatee kaalintii laga rabay aysan ka qaadan dhinacan federaalka hawsha baydhabo ka socotana ay ka gaabisay qaladka inuu xitaa isaga uu eedeynaya xukuumaddii uu ka tirsanaa wasiirkaay uu eedeyn u jeedinaya marka uu hadda ka tirsan yahay in xukuumaddii hore ay ku fashilantay marka haddana waxaad moodaa warmurtiyeedka maanta ka soo baxay inuu yahay warmurtiyeed si dhinac kale ka soo baxay laakiin wasiirkii maadaama uu yahay wasiirka arrimaha gudaha isaga loo maray si walba ay ahaato yaasinow waxaanu og nahay dastuurka amba guud ahaan markaan eegno constitutionada caalamka amba markaan oga aan ka hadalno amba aan tilmaan ka bixino dowladnimadu waxay tahay dowladda waxay dowlad ku tahay shacabkeeda dowladda waa inay mar walbaba ilaalisaa rabitaanka shacabka waa inay mar walbaba ay ay u ogolaataa wax walbo shacabka ay rabaan marka anigu waxaan qabaa yaanan lagu mashquulin dowladda asaas tiri iyo dowladda ma aqoonsana iyo waxaan aaminsanahay aqoonsi shucuubta ama shacabka haddii aayahooda ay ka tashtaan aqoonsiga inay ugu baahan yihiin malah laakiin waxaan ognayaa sinow shacabka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu hadda ka horreeyey waxay ahaayeen dad dowladnimada aada u jecel laakiin maanta waxaa inoo muuqata dad dowladnimadii jacaylkii ka yani waktigii hore ay u qabeen inaysan u qabin taasoo sabab u ah hagardaamooyinka iyo horumarka ay ku tallaabsanayaan oo ayn haba yaraatee wax kaalinna dowladda aysan ku lahayn kama sii daranba ay kasoo horjeedaba aayahooda inay ka tashtaan marka waxaa idii muuqata maanta waa maalin taariikhi ah yaasinow shacabkaani wuu kacay hurdadii wuu ka kacay ciddii ku fikiraysa labaatan sano soddon sano ka hor reer koonfur galbeed say ahaayeen weli yihiin ciddii ilaa hadda aaminsanna fikirkan waa fikri qaldan iska ilow shacabkii kuwii ma ahan generation regenerationkii aad taqaanay ma ahan generation cusub aa soo baxay dhiig cusub aa soo baxay waxaan waxaan dhihi lahaa rabitaanka shacabka hala ilaaliyo ummadda soomaaliyeedna cid walba ayaheed inay ka tashta ilaa xaqu leh ha loo daayo dowladda dhexe waxaan aan aan aan ugu baaqayaa qolo walbo oo meel isugu imaado soomaali ah wax isku darsa tahay hadday caawin karta inay caawiso haddaysan caawin karinna inay kala baxdo farafaraynta ilyas waxaa jira qabanqaabo badan ee hadda aan warar dhowaan aan ka helay dalka maraykanka khaasatan magaalada minneabolis inay rabaan inay samaystaan xaflado lagu soo dhoweynayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ma jirtaa qabanqaabo noocaas oo kale oo ka bilaaban rabtaa dalka aad joogto ee u k jaaliidaha dibadda khaasatan wadanka boqortooyada ingiriiska hadda aniga aan ku suganahay dabcan waa dad aada u dadaalaya dad jaaliyadaani waa jaaliyad aada u dadaalaysa active badan leh dhaqdhaqaaqyadood aada u badan yihiin dabcan shirarkooda arrimahani laba maalin ka hor shir bay lahaayeen oo ay uga hadlayaan doorashada dhici maanta dhacday kadib waxyaabaha an horyaalla oo ay ay ku tallaabsanayaan way ku dirtaa ajendaha way ugu dirtaa in dabcan taageero keliya taageero keliya oo xaflad inay ay ku taageeraan maahe yaasinow ajendahooda waxaa ku jira ciidanka koonfur galbeed dowlad goboleedka yeelan doonaahay xitaa habeen hore way ka hadleen contribution in dhaqaalo loo aruuriyo ciidanka dabcan waxaan la soconnaa soomaaliya dhaqaale xooga ugu weyn inay baahsan inay ka jirto marka xitaa waxay ku fikirayaan jaaliyadda ingiriiska do- dowladda hadda dhalatay ciidankeeda xitaa sidii mushaari ugu aruuri lahaayeen maxadallahi xaflad yaroo laba maalin iyo hal maalin la qabtaa wax ka weyni ku fikirayaan marka waxaan rajaynayaa jaaliyaha kalena iyaguna fikirka uk ah in mid iyo wax kasii fiicnay in lagu fikiraan ama ay ku tallaabsadaan ayaan rajaynaya biidnillahi kariim elias kolley waynu la soconnaa in warbaahinta ka shaqaysa magaalada muqdisho intooda badan aysan raalli ka ahayn waxyaalaha ka socda magaalada baydhabo ee aysan weligoodna soo tabin adna waxaad ka mid tahay warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya ma jirtaa waxyaalo aad ugu talagasheen haddaad tihiin warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya sida aad ku xoojin lahaydeen arrimaha ka socda koonfur galbeed soomaaliya ama aad dadka u tusi lahaydeen hagardaamada lagu hayo iyo dhibaatooyinka lagu hayo sida u tusi lahaydeen ama sida aad dadka u wacyigelin lahaydeen ma jirtaa barnaamij aad ka wada tashateen haddaa haddaad tihiin dhammaan warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya walaasinow dabcan warbaahinadu xisabyo iyo qaab ay ku shaqeeyaan ayaa jirta dabcan warbaahin hadda anigu aan dhihi karo warbaahintan allay lehe warbaahin ka maran mus- ii sheeg nin jeclaysi iyo reer jeclaysi iyo iyo qaabdhawaanin warbaahinta ama saxaafadii ku shaqaysaay aan ku dhihi karahay aada u yartahay ilaa iyo hal iyo laba waaye warbaahinta muqdisho aan ku- aan halka hadalkaa ka mid ahaa yes warbaahinta muqdisho waa waa waxaan waxaan dhihi karnaa waa warbaahinada een een aan aan koonfur galbeed ay- aayahooda dad badan aan ka lahaynba waxaan ka wanahay xitaa yaqiino kuwa badan oo koonfur galbeed ah warbaahina ah xitaa doorkii la rabay ama ha- een een laga rabay howlaha een een shirweynaha een een ay ka talinta dadweynaha koonfur galbeed inay soo bandhigaan iska daaye inay kuturkuteen iyo waxyaabo kale xitaa ay faafinayaan marka annagu haddaan nahay warbaahintii koonfur galbeed waxaa inaga go-an waktigeena hantideena wax walbaba inaan u hurno si ummadeena dibadaha u nool aan xaqiiqda jirtaaye rasmiga ah mar walbaba aan ugu tatabin lahaynay taasna way naga go-an tahay biidnillahi kariim dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan shaam qoryooley iyo elyaas qalinle aad iyo aad ayad mahadsantihiin waa mahadsantahay